بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baabkaynu marayna waxa waa kii ku saabsanaa garsoorka iyo dacwadaha oo waxa uu dawo ka yahay dee qofkii badrheedhaya mooyaane qofku marka uu aqoon u leeyahay wixii uu xaq u yeelanayo dhacdhaciisaa yaraanaya nin baa yidhi weligay garta laygama helin soomaaliya waayo waan si akhriyaa buuli ama istishaare iyo talan sii sameeyaa marka haddii aan wax helayana geedka waan tagaayoo waan garramaa dee haddii aanan waxba helayninna maba lugo-ee waan iska joogaa markaa qofku kolkuu tala sameeyo ee cidda uu aamin ku tirinaya la tashado baabkan aqoon uu u leeyahay isqabsiga dadkaaba yaraan lahaaba laakiin dad badan baa waxa haya aqoon darro diintooda iyo wixii ay wax ku helayaanba ay ka aqoon laayihiin taasaa dabeetana waxay keenaysaa qofku wixii uu baadi doonayo wax la eg oo adduun inay kaga lumaanba dacwad inay kaga lumaan laakiin hadduu baabkan barashadiisu dee waxa ay ka faa'iida tahay hadduu qofku garan lahaa waxa uu xaq u leeyahay dadka u garqaadaya iyo markhaatiyada iyo wakiilu dacwaha waxoo dhan uu dhib yaraynaya waay waxau malkaa halkaa hore soo tilmaamay labada qof marka ay wax isu sheegtaan haddii wax markhaatiya aanay haynin qofka dhaarta lagu horraysiinayaa inuu yahay almuddacaa calayhi ka markaa wax loo sheeganayo ka wax loo sheeganayana wuu kuu qayaxay ama uu kuu tilmaamay oo waa qofka waxa la ysku haystaa gacantiisa uu ku jiro wax waloo la ysku haystaaba ma aha wax gacanta lagu hayo laakiin gacanku hayn dee waad iska fahmaysaaye waa waxa uu hayntiisa iyo mas-uuliyaddiisa isagu leeyahy hadduu gaari yahay wuu wadaa hadduu daabad yahay wuu fuushan yahay hadduu beer yahay wuu qodaa hadduu guri yahay wuu ku jiraa hadduu kaash yahay gacantu ku hayaa gacanku hayn macnaheedu waa isagaa mas-uulka ah wakhtigaa marka waa kaa yidhi waidaa tadaacayaa shay-an fii yaddi axadihima markay isku qabsadaan shay labada qof midkoodu hayo falqowlu qowlu saaxibi ilyaddi biyamiini qowlka la rumaysanayaa waa cidda gacanta wax ku haysaa walla loogu rumaynaya wax la yska qaadanayaa un ma jiro haddii shaygii ay wada hayaanna waa kaa kuu sheegay oo waa la dhaarin doonaa wain kaana fii aydiihimaa taxaalafa wa jucila baynahumaa hadday labadoodiiba gacanta ku hayaan ama ay mas-uuliyaddiisii ilaalintiisii ricaayadiisii wada leeyihiin ha la isu dhaariyo oo kana ha dhaarto kana ha dhaarto kadibna ha loo qaybiyo siduu nabiguba ugu qaybiye calayhi salaatu wasalaam labadii nin awrka isku haystay waxaynu markaa marar badan xusaynay dhaar iyo haddii caddayn la waayo kale oo laga fursado dhaarta iqraarkii iyo dee markhaatiyadii haddii la waayo dhaar baynu soo xusnay dhaartii ay siday u dhacaysaa marka iyada qudhigeedu waa wax u baahan in la soo afjaro oo laga jawaabo marar badan baad aragtaa dadku intay doonaan inay isdhaarsadaan inay iskuba qabsadaan habka ay u dhaaranayaan kani si buu doonayaa inuu u dhaariyo ka kalena si buu doonayaa inuu ugu dhaarto markaasaaba muranka iyo jaafaajiriqu wuxuu ka bilaabmayaa sidaa igu dhaariyo xaq iguma lihi tii buu ka jawaabay kitaab allah warqaba wax walba waa laguu sheegay diinta weynaan iimaansanin una ilaa kelmadaad odhanaysa lagu kala hadhayo ayaa laguu sheegay waxaa lagu yidhi marka waman xalafa qofka ku dhaarta calaa ficli nafsihi naftiisa iyo falkeeda xalafa cala albatti waalqadci war go-aan buu ku dhaaranaya ma ogi arrintiisu ma ahe eh ma jiruu ku dhaaranaya waman xalafa qofka ku dhaarta calaa ficli hayrihi qof kaloon isaga ahayn fal uu sameeyey qofku hadduu ku dhaaranayana waa la kala qaadaya labadan xaaladood buu kala noqonaya fain kaana ihbaatan hadduu sugayo qofkaa kale waxa uu sameeyey hadduu sugayo xalafa cala albatti waalqadci go'naan ha ku dhaarto war go'aan ha ku dhaarto wain kaana nafyan haddii uu anfiyayo ficilka cidda kale samaystay hadduu deerifaynayo meesha ka saarayana xalafa calaa nafyi alcilm ma ogi buu ku dhaaranaya labadaa qaybood weeye waxa la isku haysto ee lagugu dhaarinayo hadduu yahay wax adiga ficilkaaga ah ama ha ahaado waan sameeyey ama ha ahaado maan samaynin ama waan qabaa ama ma qabo mid kasta ha ahaadee kole hadduu ficilkaaga yahay ma jira baad ku dhaaranaysaa negative buraa baad ku dhaaranaysaa marka waxa u baahan un inaad fahamto bati iyo qadci bati iyo qadci waa war go-an oo labaclabac lahayn iyo ma ogi aan lahayn nafyulcilm waxa weeyaan nafyulcilmigu waa qofkii oo meesha ka saara inaanu waxaan isagu ogayn oo idhaahda ma ogi ta anigu ma ogi inaanan ogayn buu ku dhaaranaya marka balta qofka naftiisa ka soo qaad maalan waxaa la yidhi adduun intaa leeg baad qabtaa oo lagugu leeyay waa tusaale un markaa wuxuu leeyahay inaan la igu lahayn inaan la igu lahayn buu ku dhaaranaya oo sidaasuu u deerifaynayaa meesha uga saaraya waaya waxaa la yidhi waxaa ma lihid maya waan leeyahay buu leeyay inaan waxaa leeyahay markaana waa isbaat wuu sugaya kolka horena nafyi baa hay waa wixii oo la sugo iyo wixii oo la deerifeeyo labadaba kole hadday ficilkiisa tahay warka waa inuu jaraa taa waa la fahmay soomaa warka waa inuu caddeeyaa ma jiro iyo wuu jiraa mid kasta ada kole hadday ficilkiisa tahay wax isaga qofkan dhaaranaya ku saabsan tahay saasuu warka u jaraya waa masalada horeu kuu sheegay oo wuxuu ku uhi waman xalafa calaa ficli nafsihi xalafa cala albatti waalqadc war go-an buu ku dhaaranaya ma ogi kuma dari karo ma ogi kuma dari karo oo dee qofkiioo waxaan lama qabo kuma dhaaranayo waxaa inaanan garanaynin kuma dhaaranayo ma jirto ee waa qabaayo ma qaba midun ha idhaah hadduu ka shakisan yahay de ha qirto waman xalafa calaa ficli hayrihina waxay sheegaysaa qof kale waalidkiisa miday shuraaka yihiin miday saaxiib ahaayeen wuxuunbuu ku dhaaranaya waa ficil cid kale samaysa labadanaa loo kala qaadaya fain kaana ihbaatan xalafa cala albati waalqaci hadduu sugayo ha go'aamiyo wain kaana nafyan hadduu deerifaynayana xalafa calaa nafyi cilm ma ogi hay dhacdo tusaale ahaan waalidkii oo kale ayaa adduun loo sheegtay markaa wuu dhintay ka soo qaad wuxuu leeyahay waalidkay waxaa isaga ah ee loo sheeganayo inaanan ogayn ayuu ku dhaaranaya waxaa in lagu leeyay inaanan ogayn hadduu waalidkii sheeganayo oo isagu uu leeyahy waalidkaybaa ninkan waxaa ku lahaa adduun intaa lee ku lahaa oo isagu uu iyoka riixaye daba socdana markuu dhaaranayo wuxuu ku dhaaranayaa waalidkayguna waxaa ku lahaa ila wuu isbaatinaya waa wax usugayo waa wax usugayo inuu waxaa ku lahaa hadduu shariigiisii ka warramay kay waxda lahaayeen iyo haddii uu cid wakiilatay ka warramayo ficilkani ficiluu isagu leeyahy kol haddaanu ahayn oo uu deerifaynayo ma ogi weeye dhaartiisu hadduu ficilka cidda kala sugayana wuu goynayaa markaa inuu kii aanu shuraakada ahayn inuu waxaa kugu lahaa hebelow inaanu kaa qaadanin in haddiiba ku rooyahay kuugu hadhanaa baaqigaasi in waxaa wada lahaydeen waa wax sugan oo la sugayo on la deerifaynayo masladaasaasu uga jawaaba tala waa kaa kuu sheego yidhi bal yaquulu wuxuu odhanayaa wallaahi laa aclamu anna fulaanan facala kada intaasaa dhaarigata inaanan ogayn hebel waxa inuu sameeyey inuu qabay inuu qirtay in lagu lahaa saasuu deerfin marka habkaa weeyo ficlu nafsi wa ficlu lkhayr baa la kala qaadaa fiqiga fiqa alislaamiga caynkaas waana sida la isleeyahay dee qofkani waxaan waanu ogaan karaa waxbaana mas-uuliyaddu inta ay kaa fuuli karaysuunbay dhaartuna kuu qabanaysa taasi masaladaasi waa habka loo dhaarto habka loo dhaarto wey fasalkaa intaasaynu kaga baxnay oo waa dhaartii fasalkanna waxa uu kaga warramayaa markhaatiga iyo shuruudihiisa xalay waxbaynu ka soo qadinnay laakiin intii aynu qadinnay buu qayb ka mida ku celinaya markhaati oo dhan lama qaato hadalkiisa ama xaq ilaahay ah ka markhaati kacay ama xaq cid gaarahi ay leedahay kol hadduu shaahid iyo markhaati yahay waa dhaar nin lihidiiday bay idhaahdaan soomaalidu markhaatigu ee oo qofkani waxa uu la roorayuu doonayaa inuu kugu reebo sidaa darteed qof ilaahiisa ka cabsanaya iimaanlahoo aakhiro u tudhanaya ashahaadanayoo shuruudahan laga helay ayaa markhaatiga laga doonaya walaa tuqbalu lama yeelaya buuhi sheekhu ashahaadatu markhaati lama aqbalo ilaa miman cid unbaa laga aqbalayaa ijtamacat fiihi khamsu khisaal shan shardi qofka laga helo ama shan khislad oo arrin macnaa sifo iyo tilmaan shantan tilmaamood cidda laga helaabaa markhaatigiisa la aqbali karaya waa shuruud ashaahid sawaءn kaana yashhad xaqa min xuquuqi اllaah aw min xuquuqi اlآaadamiyiin alislaam waa inuu qofku islaam yahay wاlbuluuqu waa inuu qaangaar yahay wاlcaqlu waa inuu miyir qabaa wاlxuriyatu waa inaanu addoon ahayn wاlcadaalatu waa inuu caadil yahay marka cadaaladii buu iyadana shuruuda usii xidhay walilcadaalati khamsu sharaa'ib cadaaladuna shan shardi bay leedahay qofka koorta la odhan kara hebel waa caadil an yakuuna mujtaniban lilkabaa'ir waa inuu dunuubta u haween iska daaya hayru musirin cala alqaliil waxa yarna waa inaanu joogtaynaynin oanu caadaysanaynin min asaqaa'ir dunuubta yaryar waa inaanu caadaysanayn saliima sariira waa in qofkan isaga ah baatinkiisu uu hagaagsan yahay ma'muunan cinda alqadab kolka cadhadu ay qabato qof laga aamin yahay waa inuu yihi oo aan ficilku meel xun la marayn muxaafidan waa mid ilaalinaya calaa muru'ati midlihi lodkiisa waxa sharaf u ah waa inuu ilaaliyaa oonu meel kaga dhicin waa qof la odhan kara un sidaynu horeba usoo sheegnay sifada noocanihi waxa ay u kasbaysaa in khayrkiisa iyo wanaaggiisu ka bato boqolkiiba siddeetan sharkiisa waa inuu ka bato qofka bani aadamkii wuu gafayaa laakiin gefku waa inaanu ahayn mid qofkan laguna tuurayo indhaha dadkana soo jiidanaya oo mulfit lilandaar indhaha waa inaanu qofku gefkani markiiba soo jiidanayn oo marka lasoo qaado warkiisa dadka wanaagsani ay doonaan inay faalleeyaan ama waa in laga aamusayo ama waa in khayr lagu sheegayo laakiin marka lasoo qaadoba dadku hoosta hadday ka xariiqaan ay shar ku sheegaan halkaa inaga dhig wey taallada waana faallada dadka la qiimaynayaana ee uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam antum shuhadaau ullaahi fii ardi markhaatiyaashii ilaahay dhulka joogay baa tihiin buu xadiidku leeyahay dadka cidda markaa markhaatigooda la tixgelinaya waa ciddu islaamku markhaatigooda tixgelinaya wey ee kullu faasiq wa kaafir shaahidkiisa iyo ammaantiisa iyo lama tixgeliyo xalay baynu soo xusnay dee islaamnimadu inay muhiim tahay qofka looga qaateen uu yahay caqliga iyo qaangaadhnimaduna dee ilmihii yaraa iyo qofkii waa laa wax ka qaadashadoodu maya xorriyadduna waa sidaas oo kale alcadaala cadaaladdii hadduu kuu sheegay shardiga u horreeya waa inuu kabaa'irta iska daaya alkabaa'ir kabiiraduna waxa weeyaan waa dembiga qur-aanka iyo xadiidka uu ku soo arooray waciid weyne hanjabaad weyne ee gu soo aroorto qofka waxaaya maxaa sameeya cadaabkaasuu leeyahy sida maalan dee qofkii oo ficilada uu samaynaya yihiin kuwa uu diinta ku fududaysanayo khamriga cabiddiisii ku dhaqankii ribada sinadii dadka wanaagsan dhibiddoodii iyo caydoodii rashwad iyo laaluushka badsashadiisii qof intaasoo arrimoodba daalinku ah hadduu yahay dee kabaa'irta alkabaa'ir qolyaha qaarkood toddobaatan kabiiray gaadhsiiyaan kutubo gaaraa loo elifay waa kutub alkabaa'ir laydhaha dunuub alkabaa'ir dunuubta waaweyn qolyaha qaarkoodna waabay ka sii badiyeenba waxaana lagu tilmaamayaa wax kasta oo bani aadamka la xidhiidho oo xuquuqdiisa meel laga dhacaa isagu ma yeesho saqiira dembi yarba ma noqdo leannahu waxa uu ku xidhan yahay godabta aad ka gasho aadamaha inuu kaa cafiyo mooye cido kaa dhaafi mayso marka waa kabiira ama dhegtiisa meel kaga dhac ama naftiisa ama maalkiisa kol hadduu bani aadam yahay waa kabiira min alkabaa'ir walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika hum ulfaasiquun kuwaa dembiilayaashaa markuu ilaahay ka warramaya wuxuu tilmaamay dembigaa kabiirada ah ay galeen dadkaasi daraaddood iyo dadka muslimiinta ah ee waxay ka sheegeen awgeed ha ka aqbalina markhaati aayadda waxay daliilu tahay in faasiqa dunuubta waaweyn la yimaada aan laga aqbalayn saqiiraduna waa dunuubta markaa aan la tilmaamin nacdal iyo cadaab iyo aanay ku soo aroorin waa kaa kuu mihaaliye kuuhi kanadari اlmuxaram wahajri اlmuslimi fowqa halaaث adigoo dumarkii ajnabiga ah taabashadoodii iyo eegmadoodii iyo haasaawahoodii iyo waxaa xalaashada iyo salaantoodii iyo waxaas iyo adigoo wuxuu ku yidhi dadkii walaalahaaga ahaa aad u qalbi xumaato saddex cisho wax ka badanaad kala qaxdo hadalka oonaad la hadlin shardigan ah saliima sariira waa asiira wasariira ayaa kala jira siiraduna waa dhaqanka qofka muuqda sariiradiisuna waa waxa ku hilan isaga ee ku idmaaran gudihiisa inaan garanayn qarsoon marka iminka dee waxa qarsoon ilaahay unbaa ogsoon ee waxaa looga jeedaa qofku waa inuu yahay qof caqiido wanaagsan oo aynaan ku ogayn bidcoole wuxuu biliif garaysay ama uu aaminsan yahay uu yahay wax faasida dadka qaarkood baa waxa ay aaminsan yihiin ay qalbiga ku haystaan uu yahay wax faasida tusaale wuxuu kugu soo qaatay falaa tuqbalu shahaadatu man yactaqid jawaaza sabi asaxaabati radia allaahu canhum marka lama aqbalayo qofka aaminsan asxaabta caydooda inay iska bannaanta oo dee shiicada oo kale qaybo badan oo ka midaba aaminsan asxaab badan in la caayo inay iska bannaantay sida khulafada iyo xaaskii nebiga caaisha radia allaahu canha iyo intii cali ka hor timid iyo caydooda nacdalayaba mararka qaar markaa dee qofka noocaas ama aaminsanba dadka muslimiinta ah dhibkoodu qaarkood inuu yahay wax wanaagsan nimankaa reer hebel buu ku leeyahay in kowl laga siiyo mooyaane wax all wax wanaagahona dhex yaala dhibkooda waa xalaal reer hebel ayuu ku leeyahay waa tusaale ama ninkaa hebel dhiigiisaa xalaala ama waa bidcoole oo dee wuxuu aaminsan yahay shakhsiyaad beri hore dhintay inay kownkan tasaruf ku leeyihin iyo maamul ay dhulka taaka taaka ugu jiraan marna khayr u dhiiqayaan marna shar ku soo dayn karayaan markaa qof waa bidcoole waa kuwa dee cilmu riwaaya culimmada xadiidku waxay leeyihin qofka bidcoolaha ah ee aaminsan wax khalad ahoo diin u haysta isaga laga aqbali maayo hal yuqbalu lbidciyu aw laa yuqbalu aw hayru man dacaa wahada alamhalu ayuu lahaa shinqiidigu marku ka warramay hal yuqbal lbidci aw laa yuqbal miyaa xadiidkiisa la aqbalaya iyo markhaatigiisa mise lama aqbalayo aw hayru man daca mise ka aan bidcadiisa daaci ku ahayn baa la aqbalaya wahada alamhal qowrkan aan doorbidi lahaada cumuuman saliima sariira sirtiisa waxaynu ku ogaanay inuu waxun qarsanayo dee waxbaa ka soo neefneefay waxbaa ka soo muuqmuuqday oo qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo siduu u dhaqmayo waxbaa inooga muuq wuxuu aaminsan yahay wax ka turjumaya ayaa yimi oo dee la arkaya doodiisa iyo mawaaqiftiisa iyo aragtiyihiisa iyo ayaa ka turjumaya waxa qalbigiisa ku jira ilaa haddaanu sidaa ku cabirin qowl iyo ficil aanu ku cabirin maynaan ogaaneen inagu waxa uu qarsanayo saliima sariira waa ka ma'muunan cinda alqadab shuruudaha cadaaladda waxaa ka mid a qofku inuu ishanan karayo markuu cadhoodo shaksiyadda dhabtee qofku waxay soo baxdaabaa la ydhaa waqta alqadab marka had iyo jeer u cadhaysan yahay marka hadduu qof goba yahay ama akhlaaqdiisu wanaagsan tahay waxunbuu la kala hadhaa haddii kalena waa maratuur dheg la qabta ma leh waxa weeye markaana fiqitolkii kama janno gala wey hadduu wadaad yahay naarta inagu wada tuulaba odhan meeshayn doonaysaa ka dhacnay raggaan iska celin markaasaa waxoola xaraamaba u xalaashanaya marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii ka warramayee lahaa qofka fariidka ah ee geesiga ah waxa weeye alladii yamliku nafsahu cinda alghadab marka cadha ay qaadeen dhimbiishaa kululi qalbiga uu shaydaanku kaga dhajiyo waa qofka isxejin kara ee awood u yeesha inuu naftiisa xejin karo kaasaa gob-a buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin geesiyahoo adagna ah ninka adagi waa kaa ninka adag marka far lagu fiiqo isaguna shan dadka indhaha ka geliya maahabi waxa weeye ninka bal awood ule inuu wax la kala hadho sidaasaana raganimada u dhowo had iyo jeer markay xaaladdu caadi ku soo noqoto arrinka la mahadiyaabaha kaas haddaad aargoosato onaad waxba la hadh inaad baradheeraysiiso wixii lagu sameeyeyba hadhowto marka la isu miyirsado waad ka murugoonaysa haddii laakiin aad dul qaadatay hadhow marka xaaladdu caadi noqoto ee caqliga la isticmaalayo cadhada iyo caatifadu baxaan ka la ammaanaya adiga noqonaya lidaalik buu rasuulku sheegay xadiidkii istraatiijigahaa hawin xuba xabiibika casaa an yakuuna baqiidaka yowma maa qofka aada jeceshahay ha ka wada dabadhici waa laga yaabaa maalinuun inaa istacdaa wahawin buqda baqiidika casaa an yakuuna xabiibaka yowma maa oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qofka aada nacaysana ha wada nicin waa laga yaabaa maalinuun inaa isjeclaataan dabeetana farta dhexda aad ka qarintaad tidhaahdo ah warmaad uxun la kala hadhi marka qofka cadaalada lihi waxa weeyaan qofka naftiisa hanan karaya wakhtiyada arrinkan aynu iminka maraynaana waa dacwad iyo dadku wax ay isu sheegtaan iyo dood ayaa la marayaa waa marxaladaha qofka bani aadamka ahi uu ugu xasaasisan yahay weeye wakhtigana ugu xasaasisan yahay waktiga dagaalkana wati ilan dagaalkii marna waa ficil marna waa af marna waa qowl marna waa ficil marka dooda iyo laxejeclada marka ay taagan tahay qofka acsaabtiisuba way kacsantaha maxaa soo bixi unbuu leeyahy waxaan maad heli mise waad waayi maad ceeboobi mise waad nabadgeli waxaasaa ku buuxsan meelaha u shaydaanku aada uga faa'idaysta wey marka de haddii hebel lagu ogaado wakhtigaa inaanu miyirba lahayn caadilba hayn naga dhig markhaatina loo diran maayo reerkiisu u hilinaya saaxiibkiibuu uhilinaya shariiggiisuu uhilinaya kolba kii soo waashay buu la waalanaya markaa isagu markhaati inoo noqon maayo dadkana dee tijaabada dad ilaa waxaa jira waxaa la idhaahdo shaahidka iyo markhaatiga marka la afgaran waayo waxaa la daba dhigaa mid kaleoo la yidhaha ataskiya taskiya waa cid taskiyaysa cid inaga shaandhaysa oo sheegta xaqiiqadiisa waa ku cumar lahaa markhaatiya yaa ku garanaya markhaatiga marka la fahmi waayo la garan waayo cid taskiyaysaa loo baahayoo laydha hebel yaa garanaya tan uu leeyahy muxaafidan calaa muruu'ati milihi lodkiisu sharafta ilaashadaan waa inuu ilaalinayo dadku waa kala mustawayaad dadka qaarkood waa madax qaarkood waa maalqabeen qaarkood waa odayaal qaarkood waa culimo qaarkood waa marwooyin qaarkood waa hablo gashaantimo asturan dadka noocaasa muru'o gaara bay leeyihin dabaqada suuqa iyo ka shaqaysaha howlaha hoosena muru'ad gaara bay leeyihin dadka waalan iyo ciyaalkana xaaladoodu waa gaar iminka ficil baa adigaaga odayga ah ee garh kale haddii aad samayso lagugula yaabaya laakiin xamaalinta iyo jaadwalayaashaa lagula yaabay sowma jiro ama suldaanku hadduu iminka dee koofiyadiiya usha tuuro ugu yaraan wax kaleba daa iyo cumaamadda waxaa la odhanayaa maanta maxaa kugu dhacay miyaad xanuunsatay haddaba wax kaleba waxba kaleba muu samayninba midna hadduu baldhammada furo oo uu meelaha xanjada iska calaashado isagoo suuqa lugaynaya mushkilad ma leh midna waxaa la leeyahy war sheekii maxaa waalay ama suldaankii ama xaajigii ayaa la odhanaya yaa waa sidee maxaa ku dhacay marka dadku waa kala muru'a muru'a macnaha sharafta waa inuu ilaaliyo haddii suuq wax lagu cuno ay tahay iyo haddii meelaha qaarkood oo la qaawiye ay tahay iyo haddii ficilada qaarkood ay tahay marka dadka lodkiisa ah sharafta ilaashadaan waa inuu ilaashado dhib male dadka qaarkood oo mushkilad badan kuma leh inuu halkiisaa fujaanka socodka iskaga cab mala ama waa kaare ama waa darawalde ama waa gaadilaalka markaasuu halkaasuu shaahi la taagan yahay waxbuu tirinaya kii suuqa dhaafaha mushkiladu ma arkayo laakiin ninkii sheekh ahaa ama ninkii madaxda ah hadduu koobkii shaha bannaanka isla taago waa laga yaabaa in lala yaabo la ydhaa meelu fadhiistiyo kursi miyuu waayo almuhim ta laga hadlayaa waa taasoo dee bani aadamku dee nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam an nuzila annaasa manaasilahum nebigu wuxuuna faray dadka inaanu derajooyinkooda kala dejinno markhaatigana derajooyin buu kala leeyahy xataa hadalka laftiisii ayaa qofna hadalka laga aqbali karaa iyo kaftankiisa iyo aragtidiisa iyo mowqifka uu istaago qof waxaa la odhan karaa waa shaksi iska caadiya qofna waa caadadii baa la leeyahy qofna waxa la waa lala yaabaya waxaa la odhanaya ninkaa waxaa lagama filay soo wax dhaca maaha waxaa lagama filayn baa la marka tuu ka hadlayo sheekhu markaanu sii iftiiminno waa taa idan markaa takhtalif fi اlamkinati waاlasmina muru'ada dadka iyo waxaan lagu qiimeeyo qofka ee sharafta ahi wakhtiyadana wuu isla bedeli karaa meesha la joogana wuu isla bedeli karaa meesha iyo waktigaba muru'adu way isla bedesha kutubaha qaarkood baa iminka haddii aada akhrido waxa ay ku odhanayaan maalan waa qofka oo dhiga dhakadiisa qaawiye iyo qofkii acyaanta ka mid ah dhakadiisa qaawiya indhigana waxa koofiyad gashani waabuu idinku yaryahayda ya mujtamacaadka qaarkood baa inay dhakada marada ka qaadaan oo bilaa koofiyad ay noqdaan ay noqonaysaa wax lala yaabo sidoo kale bay-adaha ama deegaamada qaar baa dharka la xidhaa muru'ada iyo sharafta qofka wax uu u dhimi karaa iyadoo meelaha kalena dhar caadiyaba uu yahayda ninka waxaa laga yaaba haddaad macawistaa iyo cumaamadaa iyo dhag isku siiso aad soodaan dhex marto in dadkao dhami maanta ku soo eego ama masar ninki isagu waa gaashaaman yahay oo intii suldaanka in leeg buu ku dhacay oo wuu shuurinaya dadkuna way soo wada eegayaan yulfit andaarahum indhahoodii buu soo jiidanaya leanna waxaa la yaqaanaa in dad aan wanaagsanayni gashado meelaha qaarkood baa cumaamada dumarkuun loo yaqaana cumaamadan sidan agoogtan dhakada la saarayo dumarkuun baaba qaataba macawistii waa xaalado gaara meelaha qaarkood waa dhar hurdo marka waktiga iyo iyo meesha kolley ku xisaabtankeedaay leedahay wuxunaynu sii iftiiminaynaa inaanad la yaabin oo muru'adan la sheegayaa maxay tahy dee iminka amaakinta qaarkood iminka xajka oo kale marka la joogo dee cibaadadii baabay ka mid tahayba in dadku dharkii oo dhan dhigaan labadaa mooyaane cidna lagula yaabmaa xaalad caadi wey ka gudubnaytaa qofka markhaati noqonaya waa inuu leeyahay anshaxaa wanaagsan baabkan kale aynu gudubnayna waxa weeye waxaynu ka soo hadalay dhaar iyo markhaati dabcan waa ijraa'aadkii ama waxyaabaha procedureka la idhaa dacwaddii habka loo sugaya iyo kayfiyaatu ihbaati dacwa marka wixii la sugayey baa halkanna uu ka hadlaya iyo qaybihiisa waa xuquuqdii qofka bani aadamkaa intanuu ifka abuuran yahay wuxuu u abuuran yahay inuu xaqa lagu leeyo fuliyo ma aha nooc sida xoolaha wax iska daaqaya oo iska cunaya oo iska cabaya iska raaxaysanaya ma aha laakiin inta uu ifkan joogo qofka bani aadamkii waa ina u fahmaa inuu yahay addoon imtixaanan koorso iyo tababarna ku jira lagu imtixaanayo bal inuu fashilmo iyo inuu baaso marka xuquuqda lagu leeyay ee ilaahay uu ku leeyay ee naftiisu ay ku leedahay ummadda ka agdhow iyo kuwa ka durugsan iyo caalamkao dhammiba ay ku leeyihiin xuquuqdaa ma fuliyey oo addoonnimadii ma ogolaaday mise waa maya xuquuqdaasoo qofku uu meel kaga dhaco waxaa loo arkayaa inuu dembi galay irtakaba jariima jariimad buu galay idan markaa hadday ku caddaato ciqaab buu leeyahay ciqaabtaasi mid naftiisa abay noqon kartaa ciqaabtaasi mid maalkiisa abay noqon kartaa mid xabsiyabay noqon kartaa ciqaabtaa habkeen loo sugaa waynu soo aragnay in dee dhaara iyo markhaati lagu sugayo xuquuqda haddaba qofkii lagu leeyay ee markuu gabo uu dembiilo noqonayo waa qaybahe dii buu kuu sheegay marka xaqiilaha iyo xaqii aadamaha iyo mid waliba qaybaha uu leeyahy iyo mid walba hab gaara in loo sugi karo ay ku kala baydi karaan xuquuqda habka loo sugo ee loo saldhigo way ku kala duwanta wuxuu uhi walxuquuqu darbaani xuquuqdu waa laba qaybood xaqullaahi tacaala ilaahay xaquu leeyahay wa xaqu laadamiyi iyo xaq bani aadamku kugu leeyahay fa amaa xuquuqu laadamiyiin xuquuqda bani aadamku barkoodba barhka kale ay ku leeyihiin fahalaaatu adrub waa saddex qaybood saddexdii qaybood buu marka kuu sheegay darbun qayb laa yuqbalu fiihi ilaa shaahidaani dakaraani lama aqbalo marka la sugayo laba markhaati oo lab in la helo mooyaane qaybi waa taa xuquuqda wahwa kaasina maa laa yuqsadu minhu lmaal waa wixii aan maal looga jeedin wayaطalicu calayhi الrijaal ragguna inta badan ay ka bogan karaan aragtidiisa iyo ogaanshihiisa xuquuqda noocaas marka la sugayo laba markhaati oo raggaa loo baahan yahi ka labaadna wa darbun waa qayb yuqbalu fiihi shaahidaani laba nin waa la aqbali karaa aw rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumarana waa la aqbali karaa aw shaahidun wa yamiinu lmuddaci waxaa la aqbali karaayo saddexaad hal markhaati iyo dhaar uu ku kabo ka wax sheeganaya qaybtaasina waa qayb labaad wahwa isaguna maa kaana alqasdu minhu lmaal waa wixii xoolo laga baadi doonayo wixii marka la sugo xoolo ka dhalanayaan ee xoolo laga dhaxlaya adduunyo weeye kaa dumarka iyo rag isku dhex jira iyo dhaar iyo dad isku dhex jira way galaan wa darbun qaybta saddexaad ee xuquuqda bani aadamka ka midihi marka la sugayo yuqbalu fiihi rajulaani waxaa la aqbalayaa uun laba nin aw rajulun wamra'ataani ama nin iyo laba dumar ah aw arbacu niswatin ama afar dumar ahoo keliya la aqbali karaa oon ragba lahayn wa huwa maa laa yaطalicu calayhi الrijaal waa waxaanay raggu inta badan laga yaabo inaanay arki karin waanay arki karaan mana arki karaan labadaba waaya bal inta inaan xuquuqda ilaahay gaadhin xaqii bani aadamka saddexdaa qaybood buu ka dhigay sababtan loo qaybiyey iyadoo xaq bani aadamu inuu yahay waa xagga marka la eego sugidda habka loo sugayo shuhuudda dhaaraha mar muduciga ka imanayso marna mudda caleyhi ka imanayso ka u horeeya waxa uu ku yidhi laba nin unbaa markhaati ka noqda laba nin ayuunbaa markhaati ka noqonaya waa wixii aan maal looga qastaynin ragguna inta badan arka buud tusaale kaazawaaji waalaaqi walwasiyati wanaxwi dalik waa arrimaha noocaas maalan waa waa waa waxbaa la meherinaya furiinkii soo ceshigii dardaarankii waxyaabahaas oo kale aayaddii baa u daliila alla wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum اlmowtu xiina alwasiyati itnaani itnaani dawaa cadlin minkum wakhtigaa la dardaarmayo dardaaranka waxaa markhaati uga dhigtaan laba shaksi laba nin oo ka mida kuwiina caadiliinta dalaaqa iyo guur furiinka markuu ilaahay ka warramaya wuxuu idhi faamsikuuhunna bimacruuf aw faariquuhunna bimacruuf waashhiduu daway cadlin minkum dumarkii haddaa furaysaan laba ninoo caadiliina markhaati ka dhiga haddaad soo ceshanaysaan laba ninoo markhaatiya u sameeya oo caadiliina naska saasaa ilaahay uu ku tilmaamay guurkana markuu nebigu ka hadlaya wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam laa nikaaxa ilaa biwaliyin murshidin washaahid ee cadl marka wax la guurinaya wuxuu ku ansixi karaa in mas-uulkii inantu joogo oo la helo iyo laba markhaatiyo caadiliina marka erayadu kolka sidoodaba la eego qaarkoodna rag bay si gaara u sarayaan qaarkoodna erayadii rag ay muujinayaan xuquuqdii noocaa ahayd saasay noqotay waa wixii markaa aan meeshii dee maal logama qastiyay meherin iyo furiin iyo soo cesh iyo waxa qaybta labaad ee uu kuu sheegay waa wax ay geli karaan laba nin iyo laba nin iyo nin iyo laba dumar ah iyo la isku dari kara hal nin iyo dhaar intaba la isku dari karaa waa wixii maal ka dhalanaya laakiin waxaan iyadu ku jirin afar dumar ah kuma jirto afar dumaray kuma jiraan ama waa nin iyo laba dumar ah ama waa laba nin ama waa dhaar iyo hal markhaati dhaartana waxaa maraya muduciga oo miladii wuxuu israacinaya dhaartii iyo iyo halkii markhaati wax alla wixii waa heshiisyada maalka uu ka soo baxo ama marka maal la isku haysto weyn sidaana waxaa caddeeyey qowlullaahi tacaala ilaahay baa waxa uu ihi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى marka maalkaas la sugayo ee daymihii iyo iibkii iyo arrimaha noocaas arrimaha dhaqaalaha iyo tijaarada iyo wixii la xidhiidha maal ku soo baxayo laba nin markhaati ha noqdeen haddaanay jirinna waa nin iyo laba dumaraba aayadda ilaahay uu ku yidhi marka labadii dumar ahaabaa aayaddu ay caddaysay inay shaksi isku xisaabsan yihiin si ay isu xusuusiyaanba markay tani waxay lowdo ku saabsanaa markhaatiga si ay ta kale u xusuusiso ayaa aayadda ilaahay uu ku marka iyaga looma baahna in la kala kaxeeye way islo joogayaan hiblaayo sawti sida ahayd sawti sida ahayd marka xikmadda lamaanaha looga dhigay baa aayaddu ay tilmaamaysaa fi lkhaalib sida faraha badan arrimaha noocan oo kale ah inay ka kala baxsan karaan taasina halkaasuu ku tilmaamo waa qaybtii labaad wa darbun yuqbalu fiihi shaahidaani aw rajulun wamra'a aw shaahidun wa yamiinu lmuddaci wa huwa maa kaana alqasdu minhu lmaal qaybta saddexaad waa qayb ay geli karaan buku laba nin baa markhaati ka noqon kara ama nin iyo laba dumar ah ama afar dumaraba waa wixii arrimaha dumarka la xidhiidha dee dee rag arrimaha dumarka wixii la xidhiidha ayaa arrintaa uu ku sheegay oo maalan min cuyuubi nisaa markuu kuu sharxaya waxa uu ku uhi min cuyuubi nisaa dumarka iyo arrimaha dee wixii ceebaha jira iyo jaqsiinta wixii caadada iyo arrimaha la xidhiidha dhalmada arrimaha hoos hoosta oo dhan sida badan waaya mararka qaarkoodna waabay dhacdayba rasuulku sala allahu calayh wasalam inuu tixgeliyey ruux dumar ah sidii habeen dhexdeena aynu sheegaynay nin saxaabiya nebiga u yimi wuxuu uhi gabadh soconaysaa ii timid oo waa nin saxaabiya aroosa gabadh guursaday midun baa timid oo waxay tidhi labadiinnaba hadda anaa naaska jaqsiiyey taasi waxay dhalaysaa ay ujeeddaa walaalaad tihiin markaa go-aan muu qaadana nebigu u yimi oo wuu su-aalay wuxuu uhi dee islaan lugaynaysaa timood sheegtay inay labada iyadaba naaska na jaqsiisay dee kol haddii laba sheegay dee maxaad ka sii haysan buuhi ka dhaqaaji wuu iska furo islaantii nin kalaa guursaday bay leeyihin waa xadiid jiroo sugan weyn markaa dee islaan quraabu tixgeliyey marka heblaayo dhalmadeedii iyo maxay dhashay ma mid nool mise mid dhintay ma inan buu ahaa mise inan uur miyuu jiray mise ma jirin bikaaradeedii iyo arrimaheeda hooshoostaa wixii la xidhiidha dumarkaynu u dirayna haddii dumar la waayinbaa dhakhaatiirta dumarku ay imanayaan waaya waxba in la asturo oo markaa wixii laga maarmi karo halkaasaynu kaga gudubno had iyo jeer marka wax la xukumayo arrimaha saasaa loo kala guraya xuquuqdii markaa ilaahay waxau ihi wa amaa xuquuqu ullaahi tacaalaa ilaahay xuquuqdiisa falaa tuqbalu fiiha annisaa dumarku markhaati kama gelayaan wahiya alaaatu adrub waa saddex qaybood darbun laa yuqbalu fiiha aqalu min arbaca waa qayb kiisaska qaarkood afar nin uun la aqbali karo wa huwa zina kaasi waa sinada wa darbun qaybta labaadna yuqbalu fiihi itnaani laba nin baa la aqbalaa wahuwa maa siwa zinaa min alxuduud waa xeer ciqaabeedyada wixii sinada ka soo hadhay wa darbun yuqbalu fiihi waaxid waxyaabaha qaarkoodna marka la sugayo hal nin baa markhaati keligii noqon kara wa huwa hilaalu ramadaan bisha ramadaan bilashadeeda weeye saasuu kala qaaday marka arrimahan raggay ku gaar yihiin inay markhaati ka noqdaan marka isagana waxa uu kuu sheegay inay saddex qaybood yihiin kuwa horena xuquuqdii bani aadamkuna xagga ibaatka saddex buu ahaa kuwana waa saddex ka u horeeya waxa uu kuu tilmaamay mid xaq arrin aad u adag weeye marka la sugayo jariimadda iyo dembigaa waxaa lagama maarmaanaya in afar nin la helo aad baa loo adkaynaya si dadku aanay isugu degdegin xagga dhegtooda iyo sharaftooda ay dhaawacayaan qaarkoodba kuwa kale ila aflagaadadii baa iska badatay insaanka ka midu cadhoodaa ilaa halka dambeu gaadhsiinaya ilaa sagxadda ayuu soo taabanayaa ceebihiis marka si aanay bani aadamku isugu degdegin ayaa arrintan loo adkeeyey marka sina la sugayo afartaa nina wax cad sheegaya ayaa laga maarmaana ilaahay baa wuxuu idhi aayadda afraada suuratu nuur ku sugan waaladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda kuwa dumarka dhowrsan wax ka sheegaya ee aan keenaynin afar markhaati oo raga iyaga hala garaaco haddii xataa uu qofku haddii saddex ay sheegaan oo ku afraad la waayo iyagaa laga jarayaa xeer ciqaabeedkii aflagaadada iyo qadafka ahaa iyagaa iyagaa lala dhacaya sideetankii lagu dhufanaya marka aayaddu dee saasay u caddaysay afartooduna war sugan waa inay keenaan war sugan waxba sii wadwadi maynee war sugan waa inay keenaanoo wax caddaynaya oo aan shaki iyo muhmali iyo ugu dhowaan ahayn intaa midna lama rabo sina dhaba waa inay sheegaan wey aayaddii kale ilaahay waxau dha isla arrintan uu ka hadlaysay suuratu nisaa shan iyo toban wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacatan minkum hadday dhacdo dumarka qaarkood oo bulshadiinna ka mid inay sina ku dhacaan afar markhaati ha loo sameeyo si ciqaab loo mariyo afar markhaati aayaddu saasay caddaysay qisadii ifkiga iyo ceebtii ay munaafiqiintu sameeyeen ee caayeen xaaskii nebiga iyo ninkii saxaabiga aayadda ilaahay waxau uhi lowlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa faid lam ya'tuu bishuhadaa'i faulaa'ika cinda allahi hum alkaadibuun waxa ay sheegayaan munaafiqiintaas may afar markhaati u keenaan waa sina ilee afarta hadday waayeenna waa beenaalayaal beenaalayaashaasi arrinkoodu ku dambeeyey sacdu bnu cubaada saxaabiga la odhan jiray waa xadiid saxiixu muslim ku sugan isagune ayaa rasuulka ayuu dhegaysanayay sala allahu calayhi wasalam arrimaha markhaatiga markii uu sharxayay markaasaa waxau uhi low wajadtu maca ahli rajulan lamamusahu xataa aatiya biarbacati shuhadaa qaala rasuulu llahi nacam qaala kallah waladii bacadaka bilxaqi in kuntu low caalijhu bisayfi qabla dalik oo nebi allow haddii aan arko xaaskaygiioo nin sidaa ku yahay ma afar markhaati baan raadiyaa nebigu haa buui afar markhaati waa in la helaa wallaahi anigu lama sugeena seefumaan u qadimi lahaa buui ninkaa halkaa aan ku arkay ceebta ah iyo qofkii aanu iska agdhoweyn isaga oo ku rarankaan arko anigu seefun baan u qadimi lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii waxa uu ku hambaleeyey arrinkiio waxau hi ismacuu ilaa maa yaquulu sayiduku qaaraan saaray bal ninkii suldaankiina ahaa wuxuu ka yeedhiyey bal dhegaysta uu ku dhawaaqay innahu lakayuur waa hinaasi buu ninkani nin xumaanta ka dhiidhiyayo wey wa ana akhyaru minhu anaa ka sii hinaaso badan wallaahu akhyaru minii ilaahayna waa iga hinaaso badan yahi saasuu rasuulku sala allahu calayh wasallam ugu hambalayay marka intaasoo nasihi waxay sheegayaan in markhaatiyaashaasi daruuri ay yihiin markaa waxyaabaha iyagana xuquuqda marka la isbaatinayo la sugayo la ama xeer ciqaabeedan marka la sugayo laba markhaati la aqbalana waa wixii xeer ciqaabeed ahe ka soo hadhay buu ihi maxay sinada sida maalan tuugadii iyo xiraabadii iyo burcadnimadii iyo dilkii oo dee qisaas baa ku jirta meesha si marka loo ego waa xad weeye waxyaabahaasi iyagana laba markhaati oo caadiliinahoo wanaagsanoo shuruuddii laga hel umbaa laga maarmaana qaybta saddexaad waa bisha ramadaan araggeeda marka la sugayo ila arrin weyn weeye iyabe oo arkaanu islaamkii mid ka mida weeye waxaa loo baahan yahay hal markhaati oo keliya oo nina waxase ka duwan biladka shawaal marka la ciidayo iyada waxaa loo baahanayaa laba marka horena ee ramadaan la eegayana waa hal mid labada jeerba waxaa kulminaya ixtiyaatan lilcibaada cibaadadii baa labada jeerba loo dadaalaya marka horena waxaa la leeyahay hadduu qof sheegay biladkeedii cibaadada aanu dadaalna aan ku dhaqaaqno marka dambena ramadaan yaynaan iska afurinuune laba waa in la helaa baa la leeyahy laakiin marbaa dee mid lagu afuri karaa hal mid hal markhaati ayaa lagu ciidi karaa waa goorma markaas ya yuu kuguma sii fogaanine waa marka mid lagu soomay dee meel dheer hakadayna waa tan unbaad xagga kale u rogaysa haddii ahlu xidhaalo lagala dhigo laydhaa waxaa la ogsoonaa in hal markhaati lagu soomo laba markhaatina lagu ciido ee goorma ayaa lagu ciidi karaa hal markhaati baa lagu de waxaad leeda waa marka hal mid lagu soomay dee mid baynu ku soonnoo soddonkiii baa dhammaaday miyaynaan ciidayn dee waynu ciidnay maxaynu ku ciidnay dee kii hore lagu soomunbaa iminkana lagu afuray ila meel kale waxba lagama doonin soonkii kii hore lagu soomee soddonkii uu dhammaaday ayaa ciidanna la socota taasina waa midh xadiidka ibnu cumar baa sidaa tilmaamaya ee sugan abi daa'uud uu warinayo iyadoo ramadaan la eegayaabaa bishii dadku ay yidhaahdeen ma bilatay may bilan waa la isweydiiyey nebigaan idhi calayhi salaatu wasalaam intaan u sheegay aniga arkay bishii haddaan cabdillaahi ibni cumar ahay bishii aana arkay fasaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waamara annaasa bisiyaami marka intuu isagu soomay buu dadkiina yidhi hala soomo waa ixtiyaadkaa waynu ka sii gudubnay arrin kaleu marka usii galay yaan la aqbalaynin markhaatigiisa qofkii faasiq ahaa soo diidnay qofkii cudurdaar ama arrin uu ku yimidna waa kan wuxu uhi walaa tuqbalu shahaadatu lacma in dhoolaha shahaad markhaatigiisa lama aqbalo ilaa fii khamsati mawaadic shan meelood mooyaane shantan meelood waa la aqbali karaa indhoole markhaatigiisa uu ka markhaati u geli karaa indhoole almowtu geeridii wanasabu abtirsiimadii walmilkulmudlaq lahaansho guud watarjamatu inuu turjumaan noqdo wamaa shahida bihi qabla alcamaa iyo wixii uu ka markhaati kacay uu arkay intaanu indhabeelin wa cala almadbuuti iyo wixii uu ku dugleeyey ee siduu u hayay aynu ku gaadhnay waaya almowt geerida iyo abtirsimada iyo arrin qarsoomo maaha hebel wuu dhintaeyo ma dhimanin inta badan muran ma gasho waa wax iska mustafiida aroosyada iyo geerida iyo waxaasi suuqoodaa ballaadhan suuqooda markhaatigu cidhiidhi ma ah jinaasadda u yarbaa soddon qof labaatan qof ka qayb galaan qaar maydha qaar qaada qaar iilka kusoo hubsada halkaa kusoo ogaada marka haddii arrintaa wuu dhintay la yidhaahdo indhoole iyo mid kastaaba markhaati buu ka noqon karaa nasabkana hebel baa kan dhalay isagana islaamku waanu u dadaalayaa in cid meel lagu meeleeyo qofka koow sidoo kale haddana waa wax faafo oo tawaatur buu ku sugmaa inta badan tawaaturku waa cadad fara badan marka indhoolihiisaasuu ka ogaaday almilku lmudlaq milki lahaansho guud qof baa yidhi waxaan alaa leh markaa dee wuxuu isaguna ogaayay inuu hebel leeyahay ama sheegashadiisa ama markhaatiyo kale uu ka maqlay shar mudlaqaas waxa weeye waa mar aan la weydiinaynin sababta uu ku milkiye waa sababma mudlaqaasi waxa weeye mar aan cidi ku haysanin markaa cadaynunba de isagii baa wixii loo cadaynaya ama loo dhaxlaya saas oo kale milku mudlaqa waa kaa ka an yaddaciya shaksun milka shayin walaa munaasica lahu fiihi fayashhadu alacma ana hada shaya mamluukun duuna an yansibahu limaalikin mucayan waqubilat shahaadatuhu fi hadihi اlumuur liannaha mimaa yahbut bitasaamuci annaasi laha waa waxyaabaha had iyo jeer maqalka aada ugu xidhan hebel baa leh daartii hebel weeye gaadhigii hebel weeye waxaasuu ka markhaati kacaya cidina kuma haysato ilaa haddii lagu haysto siduu ku milkiyaa la weydiinaya dhoolihii atarjama dee tarjamadu maxay u baahantay arag uma baahnee waa hadal meeshii dee waa taagan yahay markaa hadal buu warinayaa laba wuxuu u turjumayaa luqadii buu turjumayaa waayo iyaduna waa suuragal wey dadkii macnaha doodaya iyo markhaatiyaashii iyo arrimahooda taasuu ka markhaati kici kara iyo wixii u arkay indhala-aanta ka hor shaygan markhaati buu ka yahay markhaatiga habka u dhigayaana waxa weeye waxaan anaa ogaa intaanan indhabeelin baan arkay wixii intaanan indhabeelin hebel hebel waxaa iyo waxaa saasuu ahaa tilmaantiisii buu sheegayaa gurigiisii buu tilmaamayaa dee tilmaantaasun baa laga eegi shaygii haddii laga helo waa sax almadbuud dabdigu waxa weeye wixii oo la koobo qof hadal yidhi buu qabtay maalan wadaalika kaan yaquula axadun fii uduni lacmaa qowlan min iqraarin aw dalaaqin wanaxw fayumsikuhu wayadhabu bihi ila alqaadi wayashhadu calayhi bima qaalahu fii udunih qof baa hadal yidhi qof baa qof wax siiyey qof baa wax qirtay qof baa dalaaqiyo furiin ku dhawaaqay qaadigiibaa ku dhegay bahalkii dhagoolii baa ku dhegay koow markaasaa cidi ku soo gaadhay warkiibaa sidii ama la markhaati laga noqday ama qaadigiiyo booliska ku gaadhay way isku xidhiidhsantahay maqalkii iyo waxa isku xidhiidhsan iyo muuqaalkii kuu ka maqlaya waa kanu hayo taasoo kalena waa far waaweyn bay inoogu qoranta marka meelahaasoo kale uu markhaati ka noqon karaa mid kanoo la yidhaahdo indhoole almuhim islaamku waxaad arkaysaa inuu xuquuqda dadka ay leeyihiin ama qofka xaqii lagu leeyahy aad baa loogu dadaalay qofku xorriyaadkiisa iyo xuquuqdiisa aad baa loo ilaaliyey marka la sugayo waa in dariiqo sugan loo sugaa oo aan markaas lahayn muhmal iyo medbedow toona waxaad halkaa ka arkaysaa haddii nidaamka fiicana islaamka ee samaawigaa la raaci lahaa arrimuhuba iska dhib yaraan lahayn wax badanoo la tacqiidinaya ayaa iska dhib yaraan lahaa laakiin marka tan laga baydho ee loo gudbo caqligii bani aadamka iyo waxa ila tahay iyo wuxuu yidhi markay arrintu gasho wax badan baa la fahmi waayaya oo aan la garan karaynin runtii wallahu aclam